bismi illaahi araxmaani iraxiim wararka ugu dooraroonay redio muqdisho saaka idiin hayana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in midnimada iyo wadajirka bulshada soomaaliyeed ay tahay mabda' aasaasi ah islamarkaana go'aanada shirka ka soo baxaya ay noqon doonaan kuwa arrimahaasi ku sallaysan shirka madasha wadatashiga qaran ee doorashooyinka labada kun lix iyo tobanka ayaa maanta la filayaa in lagu soo gabagabeeyo magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose kaasi oo ay kasoo laga soo saari doono qodobo muhiim u ah hanaanka doorasho ee lagu wada inuu dalka ka dhaco kulan lagu taageerayay shirka maamul sameynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee ka soconaya magaalada jowhar ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ciidamada ammaanka ee degmada bardaale ayaa wada howlgallo lagu ogaanayo dadkii ka dambeeyey qarax xalay ka dhacay degmada oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca qaybaha bulshada ee ku nool gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa aragtidooda ka dhiibtay shirka maamul sameynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee uu dhowaan furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kiisas cusub oo la xidhiira cudurka ebola ayaa lagu soo waramayaa in laga helay waddanka siraliyon xili shalay hay-adda caafimaadka adduunka ay ku dhawaaqday in cudurkaasi guud ahaan laga ciribtiray galbeedka qaaradda afrika
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo jimcaha taariikhdani ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha janaayo sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka intaasi waxa aynu qodobadii warka iyaga ugu door karoonaa haatan kusoo dhowaada warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in midnimada iyo wadajirka bulshada soomaaliyeed ay tahay mabda' aasaas ah islamarkaana go'aanada shirka ay noqon doonaan kuwo arrimahaasi ku sallaysan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey furitaanka shirka madasha qaran ee doorashooyinka labada kun lix iyo tobanka ayaa sheegay inuu rajeynayo in shirkan ay kasoo baxaan natiijooyin ay ka farxiya shacabka soomaaliyeed isagoo ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay la yimaadaan isu tanaasul iyagoo eegaya danta guud iyo dib uyogleelidda dowlad soomaaliyeed oo nabad ah xasilooni iyo horumar u horseeda guud ahaan geyiga soomaaliya madaxweynaha waxa uu intaa ku diray in mabda'a aasaaska u ah soomaaliya uu yahay wadajirka iyo midnimada loona baahan yahay in ruux kasta uu soomaaliya u istaago sidii taasi loo gaari lahaa isagoo dhanka kalena ku baaqay in lala yimaado dulqaad
annagu marka intayni maanta joogtay mas-uuladdahayni waxaa nalaga raba waxay tahay wixii suurtagal ah maanta suurtagal ah oo soomaaliya u wanaagsan inaan samayn ma aha waxa wax ugu fiican inaan samayn waan jeclaan lahayn laakiin haddana xikmaddii soomaalida ay matabaran guurnaa mase taako ee jawaabtu noqotay taako inaan guuri karna ma hubne eh tabar aan guurno marka maantana soomaaliya waa sidaas tabar ayay guuraysaa dacliyadaa iyo wixii duruufaheeda gaarka ah iyo wadcigeega siyaasadeed iyo keeda amni iyo keeda dhaqaale iyo keeda bulsho maanta waxa uu saamaxayo oo ogolaanayo taas ayaa guurnoo ah oo aan horumarinayna mabda'a ugu weyn oo horu socoshadaas iyo horu dhaqaaqidaasi ay ku salaysan tahayna waxa ay tahay wadajir iyo walaaltinimo iyo midnimo iyo inaan la kala tegin inaan la kala irdhoobin intaba marka wadajirka ummadda soomaaliyeed aada iyo aad ayay waxay u tahay mabda' aasaasi ah oo si looga gudbi karo amaga looga dhaqaaqi karaa marna aanu jirin oo aanay dhacaynin ilaahay idinkiis in laga dhaqaaqo marka taas ayaa go-aanada aan gaarayno o dhan ay in u adeegaanaan rabnaa ilaahay idinkiis waana u adeegayaa
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ku booriyey shacabka inay yareeyaan cabsida iyo kalsooni darada ka dhalatay dagaaladii sokeeyey ee dalka ka dhacay islamarkaana ay ku kalsoonadaan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa heer goboleed ee maanta shalay ka qayb galay shirka madasha wadatashiga qaran ee doorashooyinka labada kun lix iyo tobanka waxaana xusay in madaxdu ay mar kasta ay ka go-an tahay in midnimada iyo weliba wadajirka bulshada ayay xooga saari doonaan ismarkaana shirkaasi ay kasoo bixi doonaan go-aano muhiim u ah waxaan rabaa mar kalena inaan haddana aad iyo aad ugu celiyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dad iyo dibad inay ku kalsoonaadaan madaxdooda heer kasta hal ahaadeene ay u aqoonsadaan dowladnimada awgeed ay ugu kalsoonaadaan dowladnimada awgeed inay ugu kalsoonaadaan dadkani daddee mas-uuliyad qaada weeye waa dad kutubka jaamaca qur-aan kariinka gacanta saaray oo magaca ilaahay ku dhaartay wixii ayagoo dadaalaya ka khaldama waa gooni laakiin nin maanta u bareersan oo bannaanka u taagan in uu soomaali marin habaabiyo ama wax qolo soomaaliya ah ay xaq iyo xuquuq iyo ixtiraam iyo qadarin iyo karaamo ay leedahay inuu beerdareeyo ama lumiyo ama ku cayaaro ma jiro kalsoonidaas aan siino madaxda iyo mas-uuliyiinta haddii kale waxaa ku adkaanayso inay go-aan gaaraana ku adkaanay haddii faqaha laga raaracsado eedda ha qaadeen mas-uuliyadda ha qaadeen laakiin xorriyadda iyo ixtiraamka intaa ku yeeli lahaayeen hala siiyo mar kale waxaan rabaa inaan ku celiyo waxaan u taaganahay ka madaxweynaha jamhuuriyadda oo saaxiibadayda kale ee hoggaanka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyana u taagan yihiin dalku inuu mid ahaado dalka inaan isku hayno soomaali inay wada dhaqaaqdo kaas keliya ayaana suurtagal oo noo shaqayn karo kana gaban mayna kana cabsan mayna waan yeelaynaa dadka soomaaliyeed in aanay kala tegin maanta meel lagu kala taga lama joogeen waa mas-uuliyadda koowaad iyo ballanta koowaad aad lagu ogtihiin waana yeelina haddii alla yidhaah idinkana inaad inaad nagu garab istaagtaan kalsoonidiina nagu siisaan noguna ducaysaan ayaan rabnaa
shirka madasha wadatashiga qaran ee doorashooyinka labada kun lix iyo tobanka ayaa lagu wadaa maanta in lagu soo gebagabeeyey magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kaasi oo laga soo saari doono qodobo muhiim u ah hanaanka doorasho ee lagu wada inuu dalka ka dhaco maanta oo galay maalintii labaad ee madasha wadatashiga qaran ee lagu go-aamin doono nooca doorasho ee soomaaliya qaadanayso sanadka labada kun lix iyo tobanka ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharma arke madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland cabdiweli maxamed cali gaas koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo maamulka jubba axmed maxamed islaam mas-uuliyiinta ka hadashay shirka waxay sheegeen in sida ay muhiim u tahay in madaxda soomaaliya ay soo saaraan wax ay isku raacsan yihiin islamarkaana la helo fikir mid ah oo madaxda ku heshiiso qaabka doorasho ee dalka lagu qaban doono waxaana shirkaasi marka uu soo gabagaboobo laga soo saari doonaa warmurtiyeed ku salaysan hanaanka doorasho ee lagu wado inay dalka ka dhacdo sanadkan labada kun lix iyo tobanka aynu ku guda jirno haddaba wixii warar kusoo kordho wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan insha allah kulan lagu taageerayay shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee ka soconaya magaalada jowar ee xaruntu ah gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudoga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkaasi inoo soo diray
oo ahaa midda lagu soo dhoweynayey shirka maamul samaynta gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan ee ka furmay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kulanka oo ahaa mid ay soo agaasimeen ururka dhallinyarada gobolka mudug ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay qaar ka mid a qaybihii kala duwanee ee bulshada kasoo qayb gala kuwaasi oo ka hadlay dareenkooda ku aadan shirkaasi ka furmay magaalada jowhar ee maamulka loogu samaynayo gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe maamulkaas runtii haddaan nahay dhallinyarada iyo gobolka iyo guud ahaan galmudug waxaan leenahay waan soo dhawaynaynaa dadka maamulka dhisanaya waxaan u rajaynayaa inay maamulkaas runtii guud una noqon doono waxaa laga rabaa juhdi iyo dadaal iyo inay garabka u dhigaan ay ka faa'iidaystaan waqtigooda ay maamul samaystaan ay dadka u daneeyaan shicibka u daneeyaan dagaalkii dhibaatadii laga soo tegay inaan dib nala kugu celin ay dadka u daneeyaan ay dadka calashaale ka shaqeeyaan sidii nabadii iyo biiska looga shaqayn lahay soo dhaweynta maamulka shabeellooyinka shabeellada dhace iyo hiiraan aad iyo aad soo dhaweynaynaa haddaan nahay dhalinyarada galmudug gaar ahaan kuwa mudug iyo oqaashooda iyo waxgaradkooda walaal buube way kacaa ka roon shirkaan ujeedadiisa waa taageero intii iga horreysay inta iga dambaysa waa taageeri doontaa
doonayo inuu ka noqdo madax maamulkaas waxaan leenahay intaad dib u dhigataan markaas kabacdi waa tartami doontiin oo ee termiyada dambe maanta qofkii aad u garataan inuu hore u kicin karo ama maamulkan cusub aad agleelaysaan inuu hore u dhaqaajin karo aad u malaynaysiin u dhiibtaan leenahay ha isku caqabsanin waxaan leeyahay marka hambal iyo hambal iyo hambal iyo cid walba ay astaan bay leedahay dadka ka booda magaaladan gaalkaayo ilaa banaadir ama ha la gaaro jubbooyinke waa dadka aanay magnaba suurto gelin taariikhda soomaaliya in ay kaashadaan shisheeyaha kulanka ayaa waxaa sidoo kale iyaguna hadalla ka soo jeediyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug waxaana gebagabadii kulanka khudbad ka jeediyey wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka galmudug cumar maxamed diiriyo waxaan aada iyo aada ugu faraxsannahay xafladdan quruxda badan qiimaha badan ee aanu macaaw ku taageerayno walaalaheenna labada gobol ee shabeellada dhexe iyo heeraan oo shirkoodii maamul samayntu ka furmay magaala madaxda gobolka shabeellada dhexe ee jawaan horumar waxaan u rajaynaynaa guud waxaan u rajaynaynaa inay ku guulaystaan maamul samaynta labada gobol ee shabeellada dhexe iyo heeraan cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
wasiirka hubka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka ee maamulkan koonfur galbeed ayaa afar boqol oo ka tirsan ciidanka daraawiishta tababar ugu soo xiray degmada qasax dheere ee gobolka baaye sida warkaan uu ku eegayo wariyaha iyagaa siraaji sheekh xisaaqa
wafdiga hogaaminaya wasiirka hubka dhigista dhaqan celinta maleeshiyaadka iyo tababarada ciidanka ahna kusimaha wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay gaareen degmada qasax dheere oo ka tirsan gobolka baay waxaana wafdiga qeybka ahaa taliyaha ciidanka daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed isaaq xasan harraase iyo qaar ka mid a saraakiisha ciidanka xooga ama saraakiisha ciidanka midowda africa amisom ujeedada wafdigan ay u gaareen degmada qasax dheere ayaa ahayd inay tababar usoo xiraan ciidan afar boqol ah oo muddo afar bilood tababar ugu socday degmada qasax dheere wafdiga markay gaareen degmada qasax dheere waxay tageen harada tababarka ugu socda ciidankaasi waxaana ciidanka goobta ay kusoo bandhigeen gaardi ku ciyaar aada u qurux badan iyo sidoo kale dabrid ay goobta kusoo bandhigeen intaasi kadib taliyayaasha ciidanka midowda africa amisom oo muddo tababarka u waday ciidanka daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya ama afarta boqol ee ciidanka daraawiishta loo tababaraya degmada qasaxa dheere ayaa waxay ka warbixiyeen qaabka tababaradan ay u qaateen ciidankani iyagoona in badan ka faallooday daruufihii ay la soo mareen ciidankan iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee lagu soo tababaray waxaana sidoo kale saraakiishaasi rajo weyn ay ka muujiyeen in ciidankani ay noqon karaan ciidan ilaaliya degmada qasaxa dheere iyo deegaanada kale hoos imaanaya ayna isku furi karaan degmooyinka ama kala wadooyinka xaniban ama ay godoomiyeen kooxda gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugu sida wadada qasaxa dheere iyo gobolka baay waxaana saraakiishaasi dowladda koonfur galbeed soomaaliya ka codsadeen in ciidankani qalabkii ay ku howlgeli lahaa ay ugu horeeyaan hubka sida uga dhaqsiha badan loola soo gaaro si ay uga howlgalaan degmooyinka hoos imaanaya degmada qasax dheere waxaa sidoo kale goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda hubka dhigista dhagacelinta maleeshiyaadka iyo tababarada ciidanka xasan xuseen maxamed eelay ahna kusimaha wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana horkacayay wafdiga gaaray degmada qasax dheere waxa uu sheegay in dowladda koonfur galbeed soomaaliya ila gaara ay ku eegi doonto ciidamada loo tababarayo dowladda koonfur galbeed soomaaliya markaana lagu tababarayo degmooyinka hoos imaanaya gobolka baay tani ay tahay qorshe dowladda koonfur galbeed soomaaliya hore u qaadatay oo ah in degmo walba loo tababaro afar boqol oo ciidan ah looga talagalay inay ilaaliyaan degmadaas iyo deegaanada kale hoos imaanaya waxaa sidoo kale taliyuhu sheegay in dhowaan saanadihii militari iyo wixii ay ku howlgeli lahaayeen oo ugu horeeyaan hubka iyo gaadiidka dagaal sida ugu dhaqsiha badan dowladda koonfur galbeed soomaaliya ula soo gaari doonto waxaana sidoo kale ciidanka uu kula dardaaramay inay noqdaan kuwii isku furi lahaa wadooyinka ay goodoomiyeen kooxda gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus maalmihii ugu dambeeyey ayaa wasiirada ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya soomaaliya waxay tababaro uga soo xirayeen degmooyinka gobolka bay iyo degmooyinka gobolada bay boqol iyo shabeellada hoose ciidan loo tababarayo ama ka mid noqonaya daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya isla markaana tababarkooda ay qeyb ka noqonayeen ama ay tababarayeen saraakiil ka tirsan ciidanka midooda africa amisom ciidamadaasi ayaa dowladda koonfur galbeed soomaaliya hore go-aan ay u qaadatay oo ahaa in degmo walba loo tababaro afar boqol ee ciidan ah si degmadaasi iyo deegaanada kale hoos imaanaya ay nabadgelyadooda u sugaan
aad iyo aad umaadsan yahay wariyaaga siraaji ayuu ahaa qeybaha bulshada ee ku nool gobol gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa aragtidooda ka dhiibtay shirka maamul sameynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee uu dhowaan furay madaxweynaha dalka sida uu faahfaahinta warkaasi ku eegayo abuukar bacadle oo jowhar ku sugan
kadib markii toddobaadkii aynu soo dhaafnay shirka maamul sameynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sayid xasan sheekh maxamuud uu ka furay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe shacab ku nool gobolka shabeellaha dhexe shacab ku nool gobolka hiiraan iyo siyaasiyiin ka soo jeeda labada dhinac ayaa aragtidooda ka dhiibtay siday u arkaan shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe mar aan la dhex qaaday microfonka warbaahinta qaranka magayga waxaa la yidhaha muqadoon cabdiraxmaan axmed cabdulle baluush shirka ka socda oo lagu marti geliyey ummadda soomaaliyeed hadda lagu qabanayo gobolka shabeellada dhexe guradiisa jowhar aad iyo aadaan ugu faraxsannaha aad iyo aadaan ugu soo dhaweyneynaa shirka maamul sameynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee ka furma magaalada jowhar adigoo magacaa ku bilaabaya iyo deegaan ka soo jeeda bal adigoo soo koobaya ra'yigaa ku aadan si aad u aragto dad badan ayaa kaa fiirsanaya warbaahinna qaranka kaana dhegaysanaya bismillahi araxmaan raxiim anigoo firdowso cali cabdi ah gaar ahaan waa ku qanacsanahay shirka labada gobol anigoo ku dhashay gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne gaar ahaan xaafadda gundweyn ku dhashay kuna soo barbaaray haddana deegaankayga uu yahay gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada jowhar aad iyo aad aan ugu qanacsanahay shirka maamul sameynta alaa waaye ay isgarab istaagaan ay wax isku darsadaan aad iyo aad aan ugu qanacsanahay waxaa farxadii ah anigoo ah alaismar ibraahim cali iley la taliyaha gubernatoorha gobolka shabeellada dhexe gobol anuu ka soo jeeda weliba farxad ayay ii tahay in maanta aanu maaragtay marti gelinno shirkaas dadka ka imaanaya hiiraan marti ma aha anaa ka soo jeedo gobolkaana xelaan ka soo qabtay laakiin farxadda waxaa weeye in maanta aanu maaragtay khayrkan ka harin weli waxaynu kula jirnaa fikradaha kala duwan oo ay muujinayaan dadka ku nool magaalada joog gudaheeda hadday ku baahayaan dhaqanka siyaasiyiinta iyo waxqaradka qaybo kala duwan ee bulshada waxaa la taagan siyaasi caal ah oo ka soo jeeda gobolka shabeellaha dhexe adigoo siyaasi magaca ku bilaabaya iyo taytalkaaga gudaha halkaa soo qabatay aragtidaada ku aadan ku dhamaato sameynta bismillahi rahmaan raxiim dhammaan bahda saxaafadda gaar ahaan idaacadda telefishinka qaranka iyo daawadayaashan waa salaamaya anigoo ah ekas wasiir ama wasiirkii hore wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya ahna siyaasi ka soo jeeda gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaa degmadan jowhar waxaa sharaf weyn inoo ah in maanta aan martigelinay shirkii maamul samaynta labada gobol ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan shirkan wuxuu ku bilaawday dardar fiican sababtoo ah waa wax ummadda la sugaayey waana soo dhawaynaynaa qaabka hadda uu ku socdo wasaaradda arrimaha gudaha oo howsha faraha kula jirtana waxaan leenahay xaqa ilaahay aad tuso shacabku nool labadani gobol iyo siyaasiyiinta ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn ugu soo qulqulayay xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxayna in muddaha ku taamayeen in ay ma arkaan shirka maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe inta badan waxay tilmaamayaan shirkan inuu yahay guul soo yeetay labada gobol oo keeni kara horumar abukar maxamed bacadle s n t v shabeellaha
ciidamada ammaanka ee degmada bardaale ayaa wadaa howlgallo lagu ogaanayo dadkii ka dambeeyey qarax xalay ka dhacay degmadaasi oo u geystay khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac wariyaayaga siraaji sheekh xisaaq ayaa arrimahaasi ka wareystay sida qaraxaasi u dhacay dadka wax ku noqday
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xalay abbaara hal sac iyo bar ayaa waxa uu qarax ka dhacay degmada berdaale oo ka tirsan gobolka baay qaraxaasi oo kooxda naxduudka al-shabaab ay kusoo diyaariyeen tarmuus baraf ama qalabka dumarka badanaba ay ku qaadeen barafka waxaana la geliyay qol kamid ah ama kasoo horjeeda xarunta degmada oo degan yihiin mas-uuliyiinta maamulka degmada berdaale qaraxaasi waxa waxaa loola danqaa dabcan ciidanka xirka dalka soomaaliyeed halkaasi degan iyo maamulka oo badana goobta la dhigay ku shaahin jira inta badan fadhiisan jiray qarahaasi waxaa ku geeriyooday in aan ku hadhay mid berdaale lagu magacaabo qaadi matkuus oo ka mid ah dadka shacabka degan mida berdaale waxaa sidoo kale ku dhaawacmay aadan matkuus allah naxariista haaskiisa oo hadeertan dhaawac culus ka soo gaaray awgiisa u jiifta cisbitaalka degmada berdaale marka waxa uu ahaa qarax runtii ay soo diyaariyeen al-shabaab lana dhigay goobtaasi oo dad shacaba waxyaalo ay ka soo gaartay iyadoona ay ula dan lahaayeen dadkaasi inay ku dhibaateeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo maamulka degmada berdaale waana qaraxii ugu horreeyey oo ka dhaca degmada berdaale tan iyo waktigii la dhisay maamulkaasi inta badan degmada berdaale waxaa lagu tirin jiray degmooyinka ugu ammaanka wanaagsan ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya marka qarahaasina waxa uu kusoo beegmayaa xilli dhowaan la bedelay maamulkii hore ee ka howlgeli jiray halkaasi lana geeyey xubno cusub ee maamulka degmada berdaale marka goobta qarax uu ka dhacayna runtii waa bartamaha degmada berdaale hataa tuulooyinka hoos imaanaya degmada berdaale iyo isla berdaale waxaa lagu tirin jiray meelaha ugu ammaanka wanaagsan oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed howlgallo joogta ay ka samayn jireen marka qaraxaasi waxaa dhibaato weyn ka soo gaartay dadka shacabka siraaji khasaaraha dhabta ee qaraxaasi ka dhashay ee tir ahaan maxaa noo sheegi kartaa waxaa ku dhintay sida ku sheegayaba ninkaasi oo reer berdaal ahaa oo aad loo garanaya aadan matkuus ay dhahaan haaskiisana dhaawac ayaa kasoo gaaray waxaa sidoo kale lai sheegay in dhibaato ama dhaawac yar kasoo gaaray wiil yar oo iyagu ay ehel u yihiin waxaa sidoo kale dhaawaca kasoo gaaray qof kale adiga dhaawacyo ilaa iyo saddex ah iyo dhimasho oo ninkaasi lagu magacaabo aadan matkuus ku geeriyooday marka qaraxaasi runtii waa qaraxii ugu horreeyey saan hore kugu sheegay wideco oo ka dhaca degmada berdaale waxaa lagu bartay degmadaasi ama ay ku naaloonayeen dadka shacabka ku dhaqan deegaankaasi degmadaas iyo deegaanada kale hoos imaanaya nabadgelyo arhaanlaawayaasha al-shabaabna runtii waxay caadiyeysteen inay dadka shacabka ay dhibaateeyaan awoodeedana waxay kusoo koobeen saad la sheegtidba ugaarsiga dadka wax ku oolka uwa bulshada qaraxiyo iyo waxyaabo lamid a marka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa had yeertan wadaa baaritaano iyo sidii ay ku ogaan lahaayeen ciddii ka dambeysay qaraxaasi habeenkii halay ahaa ka dhacay degmada berdaale ilaa iyo hadda saraakiisha baaritaanka wada maxay ku sheegeen ma jirtaa tiradada loo soo qabtay oo lagu tuumeynay falkaasi kulug lahaayeen taliyaha booliska ama taliyaha ciidanka booliska degmada berdaale waxa uu ii sheegay mar dhowaan la hadlay
aad iyo aad u mahadsan yahay waryahayga siraaji ayuu ahaa oo iga waramayay qarax xalay ka dhacay degmada bardaale oo ay geysteen maleeshiyaadka xag jirka ee al-shabaab faallada warka ee saaka jimcane waxay noqonaysaa dhaqangalka xeerka saxaafadda waxay laga maarmaan u tahay in dalka ay ka hana qaado warbaahin wax dhistaa abuukar xaaji goobdoon ayaa inuu yahaya
dhaqangalka xeerka saxaafaddu wuxuu laga maarmaan u yahay in dalka ay ka hana qaado warbaahin wax dhistaa waa mawduuc ay ku saabsan tahay faalladeenna warka qaabka warisgaarsiinta waxay ahayd baahi la soo bilaabatay nolosha aadanaha waxaana intii aan la soo saarin teknolojiyada casriga ee warbaahinta xilliyadii hore dadku waxay warka isku gaarsiin jireen habaab kala duwan sida dab weyn oo la shido habeenkii in farda dheereeya la adeegsado si laba deegaan oo kala fog warka ay u wadaagaan iyo in geed dheer la koro oo qaab qayladhaan ah warka la isugu tabiyo qarnidii sagaal iyo tobnaad iyo kii labaatanaad oo ahaa xilliyadii lasoo saaray warbaahinta maanta la isticmaalo sida raadiyaha telefishinada ayaa noqotay waddo fudud oo dadka dunida xogta ay isugu gudbiyaan dhinaca warbaahinta soomaalida haddaan dib u milicsano raadiyihii ugu horreeyey ee af soomaali ku hadla ee laga furo dalka soomaaliya wuxuu ahaa raadiyo goodir oo laga furay magaalada hargeysa sanadkii kun iyo sagaal boqol sideed iyo afartankii kun iyo sagaal boqol kow iyo kontonkiina waxaa la furay raadiyo muqdisho inkastoo xornimada ka hor iyo kadibba la helay horumar yar oo ay sameeyeen wargeysyadii dalka ka soo bixi jiray haddana waxaa xakameeyey oo soo koobay taliskii milatariga ahaa ee talada dalka la wareegay kii kaasi oo ugu horrayntiiba joojiyey xorriyaddii hadalka qoraalkii farta soomaaliga ki oktoobar kii waxay horseeday in saddex bilood kadib kii janaayo kii uu soo baxo wargeyskii ugu horreeyey ee ku soo baxa afka soomaaliga maalintaasi oo loo aqoonsaday maalinta warfaafinta soomaaliya kadib burburkii dalka ka dhacay waxaa dalka ka abuurmay warbaahinno si gaar ah loo leeyahay oo isugu jiray wargeysyo idaacado iyo telefishinno kuwaasi oo ku shaqaynayay qaab furan oo aysan dalka ka jirin shuruuc saxaafadeed oo si cad u qeexaysa madax bannaanida saxaafadda iyo qaanuunkii hagi lahaa sidaasi daraaddeed dhowrkii sanno ee lasoo dhaafay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyadoo la kaashanaysa ururada suxufiyiinta qaybaha warbaahinta iyo khubaro saxaafadeed waxaa si aad u xeel dheer oo daahfurnaan ah looga dooday loona dhiraandhiiriyey qaabka ugu wanaagsan ee loo dhigi lahaa xeerka saxaafadda uu dalku yeelanayo dhanka kale golaha xukuumadda ee dalka oo xilliyo kala duwan dooda ka yeeshay xeerka saxaafadda ayaa ansixiyey islamarkaana u gudbiyey baarlamaanka dalka si ay u turxaan bixiyaan kadibna sharci uu noqdo siddeed iyo labaatankii bishii labiyo tobnaad ee sanadkii tegey ee laba kun iyo shan iyo tobankii golaha shacbiga qaranka wuxuu cod aqlabiyad le ku ansixiyey xeerkii saxaafadda tallaabadii ugu dambaysay ee meelmarinta xeerkaasi waxaa qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud oo saxiixay sagaalkii bishii koowaad laba kun iyo lix iyo tobanka waxaana lagu soo saaray faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda soomaaliya markaasi oo uu noqday sharci ka mid ah shuruucda dalka u degsan dhaqangalka dhaqangalka sharciga saxaafadda wuxuu si aan mugdi ku jirin u damaanad qaadaya madax bannaanida saxaafadda iyo isdhaafsiga aragtiyaha kala duwan iyo dhanka kale in saxaafadda dalku noqoto mid wax dhista oo aan wax dumin
aad iyo aad umahadsan yahay abuukar halka warkaasi aad kala socotaan waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saraakiisha caafimaadka ee waddanka siraliyon ayaa caddeeyey in kiisas la xiriira cudurka ebola laga helay gudaha waddankaasi kadib shalay markii hay-adda caafimaadka adduunka w h o ay ku dhawaaqday in guud ahaan galbeedka qaaradda afrika laga ciribtiray cudurka ebola wadanku saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in cudurkaasi lagu ogaaday kadib markii ruux test ama tijaabo ay sameeyeen oo laba ay laga helay waqooyiga waddanka saralion gaar ahaan degmo ku taalla waqooyigaasi oo lagu magacaabo tinkoli halkaas uu u geeriyooday qof qaba xanuunka cudurka ebola sidii yaxya tunis oo ah afhayeen u hadlay caafimaadka dalka saralion ayaa b b c da u xaqiijiyey in qofka lagu helay cudurkaasi uu isagoo kasoo kicitimay magaalo lagu magacaabo cambiya oo u dhow xadka waddankaasi guinea uu la leeyahay hayeeshee uu ku geeriyooday waqooyiga waddanka saralion ismarkaana cudurka ebola kiisas la xira gudaha waddankaasi laga helay haatan dalka saralion ayaa kal horay garaan toddobadii nofembar ee sanadkan aynu ku guda jirno waxay si rasmi u xaqiijiyeen in kiisaska la xiriira cudurka ebola guud ahaan waddankaasi laga ciribtiray halka waddanka liberiyana khamiistiina kasoo gudubnay ay shaaciyeen inkastoo hay-adda w hay-adda caafimaadka adduunkana w h o ay shalay ku dhawaaqday in cudurka ebola laga ciribtaray gobolka gaar ahaan galbeedka qaaradda afrika xanuunka cudurka ebola waxaa waddanka siralion ugu geeriyooday ku dhowaad afar kun oo ruux halka koo iyo toban kun oo kalena ay isaga carareen gudaha waddankaasi oo ay ka gudbeen gobolka tan iyo bishii diseembar ee sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka warkii oo aad kala socotay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaal waanigi intaa ciddii uu sheegay warkaasi waxay dib ugu heli karaan bogga internetka aynu ku leenahay ee radio muqdisho dot net